su-aalaha waa soo koobi doonaa lakin waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan ku weydiiyo maxaa u rabtaa inaa madaxweyne noqoto bismillah raxiim nin siyaasadda muddo ku jira ayaan ahaa aragti siyaasadeed leh oo dalkan hogaankiisa ku aadan taasaan rabaa marka inaan meel mariyo aragtidiisa siyaasadeed oo hadda barnaamij siyaasadeed ku dhisan la yidhaha wadajiri wadatashi inaan meel mariyo oo isbedel siyaasadda aan ka sameeyo saxa waaye qofba siyaasadda ujeedda u gashaa laakiin ani ujeeddada aan ugu jiro hogaanka dalkan aan u rabo waxaa waaye aragtidaas aan isleeyahay soomaali waa anfacaysaa inaan helo awoodaan ku fuliyo oo talada dalka ah waxaanan doorasho qof i cod lama qaban sanad kasta oo doorasho kasta waxaa la qabtaa midba mid kasii liidata yaa la qabtaa dadweynaha marka awood umale inay doortaan madaxdooda waa midii labaad oo lagu heshiiyey oo annagan aan rabna inaan dhaqan gelino mid saddexaad waxaa waaye in dalka ciidan qaran loo dhiso amisomna looga maarmo al-shabaabna dalka ka xoreeya ama gaarsiiya heer ay wadahadal ogolaadaan tiina saddexaadna ma jirto ciidankeena weli xaafadeenay kasoo toosaan meelay degan yihiin ma jirto tababar dheeraada ma haystaan lama wacyigeliyo doctrain ciidan oo qaran lama siiyo muunad qaran ma laho gobolada iyo deegaanada dalka oo dhan kama koobna midda afaraadna waxaa waaye maqaamka caasimadda banaadir oo ilaa iyo shantii maamul isaga dambeeyey dowladnimada soomaaliya aysan meel saarin saddex milyan magaalo ay degantaba meeyarkeeda ila soomaliya laga magacaabo waaye canshuurteedan aanan lagu soo celin dadkeeda midda shanaadna waa somalilan iyo soomaaliya wadahadalkeedii oo in meel la saar u baahan waxaan isleehay marka shantaas qodoba waa shantii dowladnimada markii la dhisaya lagu heshiiyey inay qeyb ka noqdaan ama aasaas ama gudhig u noqdaan dhismaha nabadda iyo dowladnimada soomaaliya waxbana lagama qaban shantooda inta badan marka la fiiriyo siyaasiyiinta marka siyaasad la sameynayo waa fududtahay laakiin marka la fulinayo waa ay adag tahay ma isleedahay dhihitaanka aada dhehaysid ayaa fudud laakiin markay noqoto in la qabto waa adkaanaysaa wax kasta waa adagyihin waa kugu raacsanaya laakiin ko waxay u baahanta horta faham inuu jiro waxaa lagaa rabo oo mandateka lagu siiyey aniga madax badanna waa la shaqeey madax badanna waa u joogay qaar badan fahamkay ka lunsanaa oo xoogga waxay saarayeen inay arrimaha bulshada caadaan sababtoo ah haddaa maanta irahdo waxbarashaan ka qabanaya dowladda dakligeeda saddex boqoloo milyan oo yahay sanadkii suuragal ma aha marka lacagta dowladda soo gashaahu iyo canshuurta ku timaada ama dee ku timaada kama badna mishaaraadka shaqaalaha rayidka ah iyo ciidanka iyo baarlamentariyanka iyo xafiisyada dowladdu saddexdaa kama badnaba waxaa soo raaca waxaa waaye running costig wax la yidhahdo lagu lagu rangareeya xafiisyada oo ijaarka iyo korontadii iyo biyaha looga bixiyo marka dowladan bajet lahayn haddaa inta timaad adoo madaxweynaha dhahdo waxaan qabanaa waxbarasho iyo caafimaad iyo jiridaa dhisaaya iska dhahdo waxaad war ka haynin marka dalka xaalkiisa siduu yahay amniga hadda waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee magaalada hay meel dhowr mitir kuu jirtaa waxaa ka dhacay qarax dhowr saacadood ka hor marka waraysigan aan qaadayno maxaa is leedahay siyaasadaada dhinaca amniga waa ay bedeli kartaa amniga annaga saan u aragna waxaa waaye amniga iyo siyaasadda iyo garsoorka isku xiran dad badanaa waxay u malayaan amniga inuu ka soocan yahay ama ka takooran yahay waxyaalaha kale kama takoorna haddaana siyaasadda laysku ogolayn amni ma jiro sababtoo ah argagixisada aan la dagaalayna al-shabaab waa amnidarada ugu badanta waxaa sababa waa argagixisada al-shabaab argagixisada al-shabaab marka waxay ku dhex nool yihiin dadka ma aha ciidan confessionaaloo deegaan leh hubkooda aa garanayso dhufuysyo u qodan ay jiraan meela uga hagaagaysa ma jiraan waa ciidan ku dhex jira dadka dadka marka waxay ka faa'iidaan dadka khilaafkooda waxay ka faa'iidaan dadka ayagoo qaba grievanceska ama hurgumooyinka qaba waxay ka faa'iidaan dadka opportunityga haysan oo dhallinyaro u badan inay fursado siiyaan oo ay lacag ku siiyaan inay waxaan ka qayb qaataan qaarkoodna way barnaagooj gareen ideolojiyad qalad ayay ka dhaadhiciyaan marka haddaana marka siyaasadda heshiis laga hayn soomaalida waxay tiraa dhaqankeena baadiyo uu salku leeyahay ceeleeye markay heshiisaa waxay dhahaan geel xooluhu biyo cabaan ceeleeye waa ragga ceelka aadaya marka hore waa inay ka heshiiyaan sida uu geelooda u biyo cabaayo marka haddaana siyaasadda heshiis laga ahayn amni ma jiri karo because amnigana heshiis lagama noqon karo amni marka ciidan keliya iyo iyo la tababara iyo boolisma waa siyaasaddii waa garsoorkii waa noloshii kale oo dadkii wax laga qabto laakiin waxa ugu muhiimsanaha waxay tahay amni haddii la rabo in la qabto shabaab dadkay ku dhex nool yihiin waay dadka ay u dhex nool yihiin annaga waxay ku fashilmeyneen adeena sirdoonka inay ogaadaan afarta kategori ee shabaab kale yihiin yaa maslaxad ugu biiray yaa xukun ugu biiray yaa hurgumo ay qabaan dadkooda ama deegaankooda ugu biiray iyo ideology ugu biiray inay intelligenciga report keeni lahay ma hayno intelligenciga wuxuu ku mashquulsan yahay qeybihii kaleo dowladdu ahaa mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii ku mashquulsan yahay marka haddii la kala mudnaan siiyo oo la kala saaro hay-adaha amniga mid walbana shaqadeeda loo daayo professionkeeda iyo xirfadeedana kor loo qaado in wax laga qaban karaan aaminsanahay aniga amniga saan isleeyahay waxaa hadda isi sharaxay oo qaatay shahaadadii oo lacagta afartanka kun oo doolar ah oo diiwaangelinta bixiyey soddon iyo sagaal musharaxa magaalada waxaa ka socda ololayaal xoog badan marka laga tago lacagta diiwaangelinta kasoo xarootay milyan iyo barka ka badan dhinaca kalena waxaa laleeyahay magaalada dhaqaalo badanaa socda ma is leedahay siyaasadda ayaa ah hadda ama ha noqoto hawsha ugu xooganay dalka ka socota intii ay noqon lahayd xilli abaaraa lagu jiraa xilli dhib badanaa lagu jiraa in nolosha soomaalida dhan hadda ay u muuqato un siyaasadda
nolosha dhanaaba siyaasad ah wax kasta oo nolosha asalkeeda wuxuu yahay siyaasad laakiin dhibka jira wuxuu yahay waa runta arrimaha humanitarianka ama duruufta abaaraha ee jira dadka ka badan halka milyan kasoo barakacay abaar soo barakacay saxaafadahooda waxaa mudnaanta in la siiyey ahayd laakiin waxaa keenay inay daba dheeraatay doorashadii inay daba dheeraatay wadankii inuu galo hubanti la-aan siyaasadeed firaaq dastuuriuu galay dhibaatada hadda jirta haddii saan kusii socoto doorasho aysan dhicinin oo hubanti la-aan siyaasadeed aan laga bixinin oo aanan firaaqa dastuuriga dhammaanin abaarta iyo dhibaatada insii kordhaysaa un sababtoo abaarta in wax laga qabto waxaad u baahan tahay dowlad inaad sharciyad haysata oo dadka soomaaliya adduunka abiil ujeedaysa in laga kaalmeeyo haddaana dowladdii lahayn abaarta way kasii daraysaa un laakiin saxaa tahay waa la soo jeedi karay in lacagahaas laga qaadayo fiiga ah in lagu celiyo dadka tabaaleysan oo abaarta wax looga qabto aniga waa ila fiicneed haddii la yeeli halka milyan iyo ziyaadada in la yihahdo dadka biyo dhaamin iyo kaalmo iyo dadka soo qaxay ha loogu sameeyo intii meelo kale ay ku bixileed waa fiicnaa lahayd su-aasha ugu dambaysan raba inaan ku weydiiyo markii aad dowladda hadda jirta aad kasoo horjeedeen waxaa lahaydeen midowda musharaxiinta la yidhaahdo isku aragtiya ahaydeen isku fakaraa ahaydeen waxyaaba badanaa isla diidi jirteen dowladda hadda jirta aad kasoo wada horjeedeen marka la tago baarlamaanka maalinta codeynta maxaad samaynaysaan ma isku tanaasuleysaan qorshe idinka dhexeeya ma jiraan ani waxaa ii muuqataa horta ko midoob mashiic marka dhisan waxaa ku dhisnaa laba ajenda laba qodob ku dhisnaa in doorasho dalka la gaarsiiyo iyo in maaragtay extension aan la ogolaanin labadaasaa ahayd waxaa shuruudaha looga qeybgelayo wax kale maba jirinba shaqo badanna waan soo wada qabanay runtii oo aan baajinay inay dalka ka dhacdo extension uu ka dhaco doorasho hadda inkastoo xilli badan ay qaadatay duruuf adagna ayna soo martay yaa uun ku guuleysanay wadahadal waa noo socda oo ah in laiskaashado dadka siday isku leeyihiin dadka qaara siyaasadda isku meel ka soo galay dadka qaara siyaasadda saaxiibtinimadooda ay ka duwan tahay saaxiibtinimada kale kulligeen isku wada mid inaan nahay ma filaayo qof walba qofka u dhow musharaxiin midowda musharaxiintayna way jiraan in la iskaashado oo gacan la isa siiyo ayaa uun talada hadda socotaa ay tahay ma filaayo hadda doorashadii guddoonka markii la fiiriyo siay ku socoto hadeertaan in maaragtay fursad heli karo uu ka heli karo inta kale mana u jeeda hadeertaa madaxweynaha fadhiya xil ka dhammaaday ciduu la sameeyey alliancy ama uu la hadlaayo oo la leeyahay aniga uma jeedo laakiin midooda musharaxiinta anaga waxaa naga go-an markii hore naga go-need dalka inay doorasho ka dhacdo xilligeedan ay ku dhacda xilligeeda kuma dhicin waa ka xunnahay in la iskaashadana waxay ku xiran tahay hadba sida laysku siyaasadow yahay iyo sida laysku yaqaano shakhsiyaadka iyo sida siyaasadda loo wadaagi karay ayay ku xiran tahay isleeyahay aada umahadsantaa adigaa mudan